iyo xiliyadii lahadhaafi hano kumid ee gobolada shabeellada dhexe iyo kugu badeen roobab iyo hano kumid ee deegaanada ka hareereysan webiga shabeelle bulshada ka nool waliba saameyn sharduban ka weeldaday roobabka taas oo sheentay in shacabkii oon wareegan rahowka doomamka maadaama inta badan aan shagayana baawurti la raacjaray hana kumid ee shacabka ka nool deegaanada ka hareereysan webiga shabeelle iyo wayba ku hadalena saduusaan saamay fatahaduusa suubi webiga maadaama wadooyinkii iyo gooyeen fatahadu webiga shabeelle iyo weliba roobabkii guga oo ku qubaday deegaanadaas waxaan kusoo baxay boodaale safar doon aan soo raacnay niyow biyaha fatahay marka biyii markay fateen beerihii wixii dalagii way go'een wixii go'ay wixii oon ka boobnana waa waxaan kusoo qaadna laanaha maadaama ay wadooyinku go'aan doontii markii hore hal doolar baraa lagu soo raaci jiray hadda doonta afar doolar waaye loorkii boqol konton kun waa shilin soomaaliya qofka lugtiisa waa afar doolar muxuu ahaye wax muxuu ahaye dhibaatadaasa ka jirta waddanka waxaa sababay fatahaado iyo roobkii iyo waxyaabahaas waaye oo muxuu ahaye webigaa fatahaado ka baxeen buqyaalaa ka baxay qaybta barraa la soo mar jiray bajaadaas soo qaadan jirna isag hadda muxuu ahaye qaybtan waa biyihii fatahay maadaama biyihi fateen oo mooto ay go'do waxaa waaye in doonta la soo raaca waayo doontana waxay rtay ku leedahay safarkan safar aad u dheer waayo dhib badan oo muxuu ahaye saaka haddan u saaca soo baxna haddana waqti waxaa la jooga malayna lix saac iyo labaatan waaye muddo lix saacadoon soo saarnayn boodaalina waa hal saac ay ku tagtaa doonta baasha majaarda laga baxay waa uu baabaya wixii dhinaca marka hore laga boobo rxoodka laga boobana waa wax lagu soo qaadan laaya marka farqi weyn aan u dhexeeya hal saac iyo lix saac wixii u dhexeeya shan saacadood u dhexeyso waana isla dhulkii marka webiga jirijiriisa keenaysa maadaama maadaama ayna jirin uusa dhulka uu xiran yahay biyihii gooyeen webiga jirijiri waaye waa doontuna waa iska socod yartaa waxaa u soo safar tegey ee magaalada jawhar gobolka shabeellaha dhexe ee waxaan u soo iibgeysanahay suuqa jawhar sisin iyo geleey iyo digir iyo bocor bataati yaanyo intaasaan u soo iibgeysanahay ee waddadii maxay yidhaahaan oo soo mari jirnay ee bajaajyahay baabuurtii waa naga go'een roob aawiis ayay u go'day biifatahaad aaweed ayay u go'een hadda waxaa waaye webiga ayaa waddanoe anaga webigan ayaa waddano ee doominka ayaan ku nimaad aad ujeeddiin doominka waxay ahayeen markii jiilaalka au jiray laba dollar ayaa lagu soo raaci jiray hadda haddii dadkii awbadkii oo istulfuulo oo webigii bannaankii maxay bii baxdii ay baxday oo fatahaadkii iyo roobabkii ay gooyeen laba dollar ibaraa laga dhigay doonta ama lixdan iyo laba lixdan iyo shan aa laga dhigay marka annaga waxaan dhibaato ugu jirnaa doominka xataa waxaa waaye doominka waa matoor yaryar ayaa saaran matooro xoog leh ayaa loo baahan yahay oo toddobaatan lixdan iyo shan afartan waa hadda doonta saddex saac afar saac saddex saac iyo baray soo soconaysaan markii la noqohaay laba saac ay noqoy webiga daadadaa la raacaa marka taas xataa dhibaato ayaa u qabnay waxaan ka imaaday maagay waa ka soo lugay ilaa hadda doona male baawur male shidaalkii qaali waa la soo lugaya waa la soo lugaya hadoomaga xataa ma tagaayo maagay dhexdeena ka soo noqdaan duulaan waan haysaa doo xataa waa iskaga baahneen tuulooyin badan waa hadda biyo ay ka socdaan raqayle ay ka socdaan feermo hadda tuulooyinka oo biyo haystaan maqdash raqayle maqdash maagay kulmis lix tuulo camle biyaha ay dhibaan gabaaridii iyo doonta waxaa farqiga ugu dhexeeyo oo sida kharashkoo ma aho waxaa u dhexeeyo sidii oo adiga labaatan kunoo oo shilin soomaaliya u dhexayso biyo halada dhan biyo abaabi'iye adtanigayo wiil wacaga laga soo biciyaan soo qaatay meesha biyaha eerii dhan waa rafaadeen taas rafaadkaasaan ku sugugnay adi haddii waxay raashinka cunleedba kaa go'ay dhibaato makahaystooba iyadoo soo bisleena afartanaa lagu raaci jiray da lixdanaa lagu rafaad iyo dhulka dhan biyo waaye saas darteed adoonta loo soo raacooya maya doon lee lagu soo bixiya maxaa kale wax kaloo ka shaqeey kara ma jiro waa rafaad ma rafaad malojeedo intaa la rafaasan yahay taas waa xaaladda